alxamdulilah waxaa weeye boqosho aan ku gaaray waxay ahayd gobolka gado magaalada garbaharey iyo baardheere waxaana weeye ciidanka meesha guuta ka mid ah qaybtan afartii saddexaad oo meesha howlgallaha deegaanka gacanta ku hayso oo ciidankii runtii mudadii sanaa al-shabaab la dagaalamay oo halkan qaybtaan marka hore aan awel ka tirsanayn oo hadda lagu soo wareejiyey qaybta afar saddexaad baan gaaray oo aan soo kormeer waan gartay waxaa gaartay magaalada garbaharey safarkaaga ugu horreeyey gobolka gado waxaa weye de ciidankani dadweynaha shacab soomaaliyeed wafti badan oo isu jira baan ahayn wasiirkii wasiirka waxaa waftiga hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha jaro darwiish iyo wasiirka waxaa kaloona weheliyey wasiirka maxaa amniga ee jubbaland iyo saraakiil kaleba marka dadweyne shacabka deegaankaas shacabka sharaf leh ayaa laga soo dhaweeyey iyo odayaasha dhamaan maamulkii gudoomiyihii degmada gobolkan waa naga socday marka safarku nagu weheliya alxamdulilah meelo badan baan maray magaalada waa dhex maray waa dadweynehi waa aragnay dad dawladda u booman oo runtii dawladda soomaaliya dawladda midda goboleedka iyo midda guudba u ooman way ahaayeen baahi dawladeed waa jirtaa alxamdulilah xeryaha ciidamaduna de sida hadda caadiga un xeryaha ciidamada soomaaliyeed ay yihiin bay ahaayeen ciidan runti fiican oo aada u ammaanan oo dagaal badan la soo galay khawaarijka geesiyaala oo moraal hayo oo maaragtay meesha jooga gudadeedo aan u tagnay waxay ahayd in mar walba laga warhayo shacab iyo ciidanba oo oo dadka iyo dawladda midda kore iyo midda hooseba laisku xiraado oo deegaanada laga warhayo oo la wada oo waxay qabaan la ogaado dawladda waxay u qabanayso dadka ogaadaan layska warqabo saas qorshaha u muhiimsan saas weeyaan waan gartay ha waa waajibkaygii koowaad buba ahaaba waxa weeye waa boqday kuwa amisoonkaan boqday kuwa ciidankanaga xooga dalka soomaaliyada boqday wax shaqadayda ahaydba inaan boqdo oon arko deegaanka iyo meesha ciidanka uu ku nool yahay iyo dhufaysiday ay ku nool yihiin iyo siday u diyaarka yihiin iyo meelaha ay joogaan waa waajibkay inta meel ay ka deganaayeen inta waa tegay waan arkay waa la fadhiistay waa la hadlay waa waa waa lagu soo dhaweeyey talaabaan ku qaatay alxamdulilah waan arkay oo waxa weye waxay baahi ay qabaan xeryaha ay qabaan sida arday dayaxtir ay tahay iyo arday kaleba iyadana waa soo ogaaday waan arkay waxyaabaha rasmiga u socday waxyaabahaasa ka mid ah waxaa jira arrintaa maxaa ugu jawaabaysaa waa run horaaba ku sideed sana ah ayay ahaayeen ciidamadii xorey dad badan oo iyaga ku shahiiday qaar ku curyaamay muddo sideed sanana ku dagaalamayay oo runtii gacanta ku hayay weliba dagaal jiro oo si geesinimole iyo wadaniyanooda intaba ay dagaalkii ugu soo galeen ay cadowgana oga xoreeyeen suurtageliyeenna in maamulada iyo madaxdaba ay kasoo degto oo maamulada iyo dawladaba ay ka taliso calanka jamhuuriyadda soomaaliyeed iyo kii maamulka jubbaland uu ka babaraayo ee calanka midoob ay ka dulqaadeen haddana maaragta ilaahi suurtageliyey inay maaragta magaalada ammaankeeda iyo nabadgelyada iyo deegaanka dhammaanba ay gacanta ku hayaan haa waa jiraa kuwa xanuunsanna oo saasoo kale waaba soo qaaday waa ila socdaal diyaaradaa ku soo qaaday oo aan xaafadahooda ugu booqday oo lay tusay oon arkay ama xerada lagu keenay waa jiraan iyo maskaxeed iyo wax dhaawac soo gaar labaas isugu jiraan waa joogaan isbitaalada ayaan dhignay alxamdulilah waa fiican yihiin isbitaallada la geeyey isbitaallada muqdisho miyaa dad badan waxa weye isbitaalka gobol weyn ee maaragtay gobolka waa run muhiimad bay leeyihiin muhiimada koowaad bay leeyihiin ciidanka dhammaantii meel kastaba uu joogo muhiimada koowaad bay leeyihiin gaar ahaanba iyaga waxa weeye waa usoo halgameen waa usoo dhinteen maaragtay hadday u taagan yihiinba oo naftooda u taagan yihiin oo habeen iyo maalin dhaxanta u taagan yihiin marka muhiimada koowaad annaga madaxdooda ana waa siinayna waxay riboorkooda iyo baahidooda dawladda iyo madaxda naga sarreysa taliyaasheena taliyaha xoogga naga sarreeyo waa gudbinaynaa dawladana de horeba ugu warhaysay mushaarooyinkooda iyo waxoodaba ay ka warqabtay ay gacanta ugu haysay marka haddana waa si buuxdaa loogu sii haynaya annagana insha allah waxa weeye waxaan ka haqranayno oo mas-uuliyaddanada meel alla meeshii aan u geli karno u garaaci karnaba waa u gelinaa waxyaabaha ka dhima maana waa ciidan xooga dalka ayaa jooga sidoo kale iyadana waa isku ujeedan bay ahayd iyadana baardheer waa gaaray alxamdulilah waftiganadi oo wada dhan si nabadgelya ku tagnay si wanaagsan baa shacabkii joogay iyo ciidankaba iyo kuwa kale amisom ba noo soo dhaweeyeen waxyaabihii aan ka wada ka hadalnay shacab iyo ciidanba waxay ahayd in dowladnimada iyo wadaniyada iyo dowladnimada la xoojiyo in loo dhinto in la labalaabo operation dagaala dagaalanka in laga shaqeeyo horumarka in laga shaqeeyo isku xirnaanta in laga shaqeeyo nabadgelyada dhammaan deegaanada iyo soomaaliya dhammaanteed oo nabadgelya sal loo noqdo gobolada sal u noqdaan inay nabad soomaaliya wada gaarto dowladnimo ay wada gaarto gaarto waxyaalahaasa labada meelba garbaharey iyo gadaba aan kala hadlay aynanoodana waa aynahana waa booqanay